فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhowxawareysiyada oo hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan haddaba la qadaro caawa barnaamijka qodobada aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah in ka badan toban arday oo dhammaystay qur-aanka kariimka oo munaasabad ballaaran loogu qabtay degmada jamaama ee gobolka jubbada hoose warbixin aan idinkaga diyaarinay ayaan dhuuxa idinkugu soo gudbi doonnaa kulan ay lahaayeen xildhibaanada dowladda federaalk oo maantay u baaqday kooram la'aan iyo aadan madoobe oo qiray in baarlamaanka federaalka hab nidaan la'aana u shaqeeyo aadan madoobe oo arrimahaasi ka hadlaya ayaad maqli doontaan isbitaalka kuunyabarrow ee gobolka shabeellaha hoose oo fulinaya qaliino lacag la'aan ah kaas oo ay ka faa'iidaysteen dad kala duwan waraysyo aynu la yeelanay bukaanada ka faa'iidaystay qalliinka iyo maamulka isbitaalka oo ka warbixinaya hawsha socota ayaad maqli doontaan mas-uul hore oo sheegay in madaxda dowladda federaalka ay yihiin kuwo uu nifaaq u dilooday oo aan ka shaqaynaynin danta ummadda soomaaliyeed isagoo caddeemo soo bandhigaya ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan xulbada waa mawduuca caawa ee faa'iidada caafimaadka wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ayaan barnaamijka ka marnayn waa mar kale iyo dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
waa tobanka bisha dulqacada sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena ku beegan toddobada bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee caawa waa wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay cabdisamed haatanna dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka degaalyahaanada wax iska caabinta ee reer khaza ayaa maanta kamiin u dhigay xoogo ka tirsan ciidanka yuhuudda xilli ay ku socdaalayeen magaalada rafax ee koonfurta jiidda muqaawamada reer falastiin ee ka dagaalamaya xayndaabka khaza ayaa maanta baahiyey inay kamiin u dhigeen cutubyo ka tirsan ciidanka gumaystaha oo ka koobnaa toban askari islamarkaana ay ka dhigeen kuwa dhinta iyo qaar kale oo dhaawacma kadib markii uu najaxay kamiinkan ka dhacay koonaha bari ee magaalada rafax sidoo kale xoogaga wax iska caabinta ayaa sheegay in diyaarad kuwa qumaatiga u kaca oo uu leeyahay maamulka yuhuudda ay ku soo degtay goobta uu kamiinka ka dhacay si ay u daabusho askarta maamulka yuhuudda ee dhimashada iyo dhaawaca noqday diyaaradda ayaa markii ay sidaasi u soo cagadhigatay waxa ay geesiyaasheena ku fureen xabad aad u tiro badan oo diyaaradda ka hor istaagtay inay wax u qabato sidii ay iyadu rabtay ayaa sidoo kale la raacsiiyey warka ka soo baxay muqaawamada khaza ee lagu sheegay kamiinka maanta ka dhacay magaalada rafax dhanka kale ciidamo ka tirsan maamulka yuhuudda ayaa falal dembiyeedyo ka dhan ah muslimiinta reer falastiin maanta ka geystay xaafadda alrimaal ee dhacda galbeedka magaalada khaza sida ay ku warramayaan ilwareedyada caafimaad oo ku sugan gudaha xayndaabka ciidamo ka tirsan maamulka yuhuudda ayaa toddobiyo toban qof ku dilay halka uu tobanaan kalena ku dhaawacay gantaal uu ka soo tuuray gawaarida gaashaaman islamarkaana uu la dhacay maqaayad iyo suuq ku yaala xaafadda alrimaal ee ku taala galbeedka khaza sidoo kale duqaymahan xooggan ayay diyaaradaha maamulka yuhuudda maanta ka fuliyeen goobo kala duwan oo dhaca koonfurta bariga iyo galbeedka jiida khaza duqaymahan ayaana dhammaantood waxyeelo kala duwan gaarsiiyey dad shacab ah oo barakacyaal u badnaa geeska kale tobaneeyo qof ayaa ku dhintay duqaymo xagga hawada ah oo ay isweedaarsadeen dowladaha bakistaan iyo hindiya afhayeenka rasmiga ah ee ciidanka bakistaan ayaa maanta sheegay in ugu yaraan lix iyo labaatan ay ku dhinteen sidoo kalena ay ku dhaawacmeen afartan iyo lix kale oo dad shacab ah duqaymo ay diyaaradaha dowladda hindiya ku garaaceen lix goobood oo dhacda gudaha dalka bakistaan wakaaladda wararka ee a b ayaa dhankeeda maanta tebisay iyada oo soo xiganaysa mas-uul bakistaani ah in dadka ku dhintay duqaymahan ay maanta hindiya ka fulisay dhulka bakistan ay ku jiraan saddex iyo toban qof oo ku jiray masjid xilli ay dhacayeen howlgallada duqaynta ee hindiya dhanka hindiya wakaaladda wararka ee royters ayaa iyadoo soo xiganayso mas-uul hindi ah oo ka tirsan xukuumadda new delhi waxa ay xaqiijisay in toban qof oo hindi ah ay ku dhinteen halka afartan iyo sideed kalena ay ku dhaawacmeen duqaymo ay diyaaradaha bakistan ka fuliyeen mandiqada kashmiir qaybta ay hindiya maamusho wasiirka difaaca ee dowladda bakistan ayaa dhankiisa maanta sheegay in ciidankooda xagga difaaca hawada uu maanta soo riday ilaa lix diyaaradood oo dagaal ah islamarkaana ay leedahay dowladda hindiya xilli ay dulhabanayeen mandiqad ay ku sugan yihiin ciidamada bakistan ugu dambayntii dowladda suudan ayaa xiriirka diblomaasi u jartay imaaraadka carabta sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda difaaca ee xukuumadda khartuum war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda suudan ayaa lagu xusay in dhammaan xiriirka diblomaasiyadeed ay dowladdaasi la lahayd imaaraadka carabta gebi ahaanba la jaray taasi oo ku timid khilaaf soo jiitamayey ee ka dhex jiray labadan dowladood iyadoo dowladdaasi ay gebi ahaanba safaaraddeeda kala baxday dalkaas khilaafka labadan dal ee xumaaday ayaa loo aanaynayaa garab istaagga dadban ee dowladda imaaraadka carabta ay la garab taagan tahay xoogaga taageerada degdega ah kuwaas oo xasuuqyo wuxuushnimo ah ka geystay gobollada dalka suudan halkaas oo ay ku dhinteen kumanaan shacab ah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan kulan ay lahaayeen xildhibaanada dowladda federaalka ayaa maanta wuxuu u baaqday koorom la'aan iyadoona aadan madoobe uu qiray in baarlamaanka federaalka hab nidaam la'aan ah u shaqeeyaan waxaa maanta koorom la'aan u baaqday kulan ay u balansanaayeen xildhibaanada dowladda federaalka iyadoona guddoomiyaha baarlamaanka uu sheegay in ay kulanka ka maqnaayeen xildhibaano badan oo ku sugnaa gudaha magaalada muqdisho soo xaadiritaanka golaha ayuu sheegay in qof weliba marka uu rabo u yimaado balse waxaa jirta eed loo jeedinayo aadan madoobe qudhiisa oo ah in uu ka hormaray xildhibaanada mucaaradka si uu kulanka u baajiyo taasi uu ku dhaqaaqay waa kan aadan madoobe oo arrimahaasi ka hadlaya waxyaalo badan oo runtii xataa guddoonka lagu eedaynayo waxaa jira heer hoos aad ku hoggaansantihiin shan saac markii la gaaro waa iska maqnaanaysiin waa run waana la dhahaa annaguna waxaan aragnaa xildhibaanada saddex saa inay yimaadaan la rabay oo wakhtigay imaanaynin marka dhammaanteen maarkay waxaa aada iska noqotay marka maaragtay in wakhti la raba la iska furbo maanta dhan dan fadhiyaana sugaan dad ayadoo magaalada jooga imaanaynin marka maanta hadda boqol iyo labaatan hala noo sheegayo waad ogtihiin boqol iyo labaatan kooramkeena waxyaraa ka dhaman markii la fiiriyo waxaa ka dhaman sagaal iyo toban qofooda ka dhaman marka haddii intaas ay imaan lahaayeen hadda baarlamaanka waa noo furmi lahaa golaha waa furmi lahaayeen dedaal la-aana muuqata marka maantay maadaama koorum la-aan oo la buuxin waayey waktigii nagu dhammaaday dagaadeeda shirkee nagu baaqday magaaladan aan ogahay in xildhibaanada ay joogaan tan waxay noo noqonaysaa maanta xildhibaanada maqan yaan yaan yani yaan la hadlaynaa in maaragtay ka fiirsadaan aadan madoobe guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka oo sheegayey in nidaamka baarlamaanka uu yahay mid isku dhexyaacsan ayuu kaasi ahaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan in ka badan toban arday ayaa waxa ay dhammaysay barashada qur-aanka kariimka munaasabad ballaaran oo lagu maamuusaya ayaa waxaa loogu qabtay magaalada jamaam ee gobolka jubbada hoose warbixintan idinku soo maqan waxa inoo soo jeedinaya waryaheena cali aadan بشرى أتتنا في سرور بالغ تحكي شذا الإنجاز في استرسال بشرى أتتنا في سرور بالغ waa munaasabad qalijibin ah oo lagu maamusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka taas oo ka dhacday xarunta madarasada abubakar sadiiq ee magaalada jamaame ee walaayada jubbada hoose كما النمير زلال يروي القلوب كما النمير زلال فإن munaasabadda waxaa goobjoog ahaa qeybaha kala duwan ee bulshada si gaar ah indheergaradka waxaana lagu maamusayey saddex iyo toban arday oo kow iyo toban ka mid ah ay wiilal yihiin halka labada kalena ay gabdho yihiin kuwaas oo dhammeeyey barashada qur-aanka kariimka خير منادي لقراءة القرآن خير منادي بشرى أتتنا في ardayda qalijibisay ayaa goobta kusoo bandhigay dhoolatus cilmi ah oo ka turjumaysa waxyaabaha ay ku barteen madrasada abubakar sadiiq kaas oo soo jiitay ka qaybgalayaasha xafladda فالقرآن مصدر عز الأمة وفخرها من هنا وبفضل الله كانت مدرستنا نقضة لخدمة القرآن الكريم حفظا وتجويدا وعلما وتعليما لتكون بلاغة لكتاب الله تعالى لكتاب الله تعالى في أرضنا الحبيبة ووطننا الغالي وذلك لا يمكن أن يوصل إلا بفضل الله تعالى أولا ثم بفضل ولاية جبة السفلى الإسلامية التي سخرت لنا كل الصعوبات لنصل إلى ما نحن عليه اليوم بل وإلى الأفضل من ذلك فالحق علينا أن ننسب الفضل إلى أهله أما أنتم أيها المجاهدون يا ليوث الهمة ويا أسود الوغى إن العدو يعيش أسوأ أيامه على أرض الهجرتين فقد عظمت فيه النكاية وأثقلته الجراح ومع نبيات جنوده أدنى مستبا لها هذا بفضل الله تعالى ثم بفضل ضرباتكم الموجعة فكونوا رحمكم الله على حذر وصبر واعلموا أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الشدة وأن مع العسر يسرا فمثلهم نفضوا الثياب البالية شبوا على الذكر الحكيم تمسكوا بعرى العقيدة والعلوم الهادية maamulaha madrasada abubakar sadiiq macalin abuukar ayaa ka warbixiyey xafladda ay qabteen iyo ujeedka ay daarneed xafladan qiimaha badan kuna saabsan ardayda dhammaysay qur-aanka kariimka ah waxaynu ku ahaatay fadli allah subxaanahu wa tacaala oo awoodeynna ma aha juhdigeynna ma aha ilaahay subxaanahu wa tacaala waan u mahadnaqaynaa mahadnaq aada u ballaaran uma xarakatu shabaab almujaahidiin noo suurtagelisay amnigan sidaa u ballaaran leylan wa nahaaran aan u taagannahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkii horumarintii oo kitaabka ilaah in la barto waxay ku dhacday amnigaasa haddaan hoos u daadeego dhammaan waxaan u mahadnaqayaa marta sharafka ka soo qayb gashay halkan hadday naqan lahaaday salaatiin nabadoono nuqabo waalidiin xagga ragga iyo xagga dumarka dhammaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahi subxaanahu wa tacaala ha idinka abaalmariyo lugtii aad soo gasheen iyo fadhigii dheeraa juhdigii iyo dadaalkii iyo sabarkii aad muujiseen ilaahi subxaanahu wa tacaala ajir ha idinka siiyo in allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin waxaa halkaa u fadhinay arday dhammaystay qur-aanka kana kooban saddex iyo toban arday ay kow iyo toban yihiin wiilil laban ay gabdha yihiin kuna dhammaysay madarsa abubakar sidiiq fii muxaafadati jamaam ayaan u fadhinay waxay sameeyeen ikhtitaam qur-aankii bay ikhtitaameen waxa u bilaabanaya saacadda wixii ka dambeeyo waxa la yidhaahdo taxfiid qeybtaanaad arkaysaan hadda madarasa waa qeyb bay ugu talgashay taxfiid ardayga qur-aanka dhammeeyey in lagu xareeyo uuna maxaayalle qur-aanka ku xifdiyo حاز الصحاب على المفاوز خيرها وتسابقوا للمكرمات العالية حفظوا الكتاب وأتقنوا آياته
mid ka mid ah waalidiinta oo kasoo qayb galay munaasabadda lagu dhiirigelinayay ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ee madrasada abubakar sadiiq ee magaalada jamaame ayaa asna goobta ka hadlay wuxuuna jeediyey kelimad dardaaran ah arrintan maanta ka dhacday meeshaan waan ku faraxsannahay aad baan ugu faraxsannahay insha allahu tacaala annaga doorka annagana ka waalidiin ahaanna inaan sii labanlaabno yaan ilaahay idinkiis rajo badan ka qabaa una sheegayaa waalidiinta doorka aan ku leenahay madrasada abubakar doorka annaga aan ku leenahay inaan sii labanlaabno sababtoo ah haddaan ardayga waalidku uusan ka warqabin guriga aan laga soo canaanan habeenka casharka la soo siiya aan laga kontaroolin kubadda aan laga celinin macallinka aan la wicin aan la isku xidhneen ardayga wax ma keenayo waxna ma baranaya macallinkana wuu ku mashquulayaa wuu ku dhiboonayaa waxaa kaloon leeyahay waalidiinta maanta waan faraxsannahay waxaan ku faraxsannahay ilmaha annaga bandhiga ay sameeyeen baan ku faraxsannahay haddee macallimiintii wax soo bartay ilmo ebrahan annaga keennay alfaxmala looga bilaabaye ayaga haddee ma ka farxinaa haddee mise un ilmaha annaga keliyahan iska fiirsanaa oo keliya ah sidii ilmahaada aad uga farx- ugu farxayso macallimiintana in looga farxiyaa la rabaa xilliyada ciidda macallimiinta in la ogaadaa la rabaa cidahooda inay biil haystaan in la ogaadaa la rabaa am- macallinka jirin in la soo booqdaa la rabaa in la garab istaagaa la rabaa intaasna waxaan u dardaarmayaa waalidiintaan u dardaarmaya insha allahu tacaala
بها خير لطاف صحبة القرآن تلك تضمنا ذاك كان مسيرنا نلنا القطاف macalin maxamed cabdi duuba oo ah suldaanka beeshi warday ahna afhayeenka nuqobada walaayada jubbada hoose ayaa isagana ka mid ahaa martidii kasoo qayb gashay xafladda wuxuuna goobta ka jeediyey kelimad muhiim ah macallimiinta wax baray ardayda oo ku dhabar adeegay oo muddada dheer cunuga uga bilaabay in macnaha isagoo ummi la keeno alif looga bilaabo lagu sabro loo dhabar adeego ilaa maanta uu gaaro booska uu joogo oo mabaqala uu soo laabo allah subxana wa tacaala waafajiyey uu ka yidhaahdo cunugii fansurnaa cala alqawmi alkaafiriin Een, waxaan malaynayaa wakhti badan iyo subax badan iyo habeenno badan ayaa loo socday Een, ayagana waxaan leeyahay jazaahu allahu khayr aljazaa ilaahay idinka ajarsiiyo dadaalkaas aad bixiseen Een, waalidiinta ayagana dhalay carruurta oo maalinta alifka loo bilaabay ilaa maanta gaaray baqaro ka gaaray intaad gadaal ka soo waday aradbax haddee noqon lahayd macallinka fikirkiisa haddee noqon lahayd cunuga buugag loo soo noqo haddee noqon lahayd haddii kitaab cunuga lasoo siiya noqon lahayd waxaa u dhabar adeega waa aabbi iyo hooyo ayagana waxaan leeyahay jazaahu allahu khayr aljazaa waxaad ku dadaasheen insha allahu tacaala miraheeda waad helaysaan biidni illaahi tacaala dhammaan muslimiinta halkaa soo xaadirtay oo waalidiin leh nuqubo leh odayaal dhaqan leh dhammaan idinkana waxaan leenahay miisaanka xasanaadka alla idin saaro socodka aa soo socoteen iyo intaad soo ajiibteen madarasada maanta abubakar sidiiq ee carruurta qur-aan ku dhammeeyeen ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala amniga iyo istiqraarka ilaahay una siiyana allah inoo siyaadiya aan leenahay عيش مزدهر والحمد لله الذي أسدى لنا نعما وخيرات كغيث منهمر نعما وخيرات qaar ka mid ah hooyooyinka dhalay carruurta qalinjabisay oo goobjoog ahaa xafladda ayaa iyaguna ka hadlay shucuurtooda farxadeed ee ku aadan inay arkaan miraha dadaalkooda ee sannadaha badan soo socday maanta macnaa aad baan u farxsannahay waxaan ku farxsannahay carruurteena qur-aanka noo dhammaysay marti sharafta ka soo qayb gashana iyaguna waa u mahad celinaynaa macallimiinta waxaan ugu ducaynaynaa insha allahu ee, ilaahay raxmaankaha juhdigan ay noo soo saareen iyo waxaan badanoo ku ilqawowsanna ay noo soo saareen carruurteenni ee haddana juhdi kale sii wadaanoo haddana kii horle maano horleba ay soo xirayaan ilaahay raxmaankaha ha u dembi dhaafo jannatu firdoos alla ha geliyo waxaan maanta soo dhoweynaynay macallimiinta ay soo dhoweynaayeen annagana aan soo dhoweynayn waalidiinta aan nahay ilmihii ardayda noo dhammeeyeen qur-aanka annagana aan ku faraxsannahay meeshii ka dhacday xaflad oo lala cajabo maasha allah annagana waa soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala
حفل الضياء اليوم تمم نوره بثمار إنجاز فما أحلى الثمر جاء الختام ببهجة وسعادة هذا نجاح الباذلين barashada qur-aanka kariimka ayaa ah cibaado weyn oo saxaabada iyo salafka ay xoogga saari jireen waxaana ummadda soomaaliyeed lagu tilmaamaa inay ka mid tahay bulshooyinka muslimiinta ee ugu horeeya marka laga hadlayo qur-aanka kariimka iyo baristiisa caruurta ayaa iyagoona da-yar waxaa la geeyaa madaariista taas oo sababta iyagoo aanan gaarin toban sano ay dusha ka akhriyaan kalaamka allah subxaana wa tacaala
من قد حضر سمت النفوس إلى العلا شوقا له فروى ربانا بالتميز والدرر ونما غراس المخلصين بأرضنا بعطائهم حزن الجميل من الأثر حفل الضياء اليوم تمم نوره بثمار إنجاز فما أحلى الثمر جاء الختام ببهجة وسعادة هذا نجاح
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag isbitaalka kuunya barw ee gobolka shabeellaha hoose ayaa wuxuu fuliyey qaliino lacag la'aan ah oo ay ka faa'iidaysteen dad kala duwan wariyahana mubaarak ayaa wuxuu booqday isbitaalka kuunya barow si aynu wax uga ogaano xaaladda bukaanada iyadoona waraysiyo kala duwan uu la soo yeeshay qaar ka mida bukaanadii ka faa'iidaystay qalliinka iyadoona dhanka kale maamulka isbitaalka uu ka warbixiyey howsha socota waa tahay marka hore kusoo dhowo warbaahinta islaamiga alfurqaan adigoo magacaa ku bilaabaya cabdixusiin aadan cumar ah halkee joogtaa waxaa joogaa dukuwin baro isbitaalka ku jira saalka ka waran maxaa lagu sameeyey waxaa laygu sameeyey qaliin yaa laygu sameeyey qalliinkan muxuu ahaa qaliinkana oo agahay waa buro waa gartay buruma qasanay kugu taala toban sano oo igu taale ayaa ada xaggee ka imaatay haawaay hawaaya ka timid yaa kuu sheegay marka in in in halkan buru lagu qalayo ana halkan buro lagu qalay walaalaha meelaan soo jiraan fuundiyaalka ah yaa ii sheegaan yaa alfurqaan yaan ka maqlay amiin waa gartay marka hadda qalliinkii ma lagu sameeyey marka qaliinkii waa laygu sameeyey waa jiifa qalliinkii yaa kugu sameeyey qaliinka takhaatiirta iga sameeyey waa gartay wax lacagaa ma lagaa qaatay maya lacag ma li weydin bal ka waran culeyska hadaaga kugu haysay burada iyo hadeertaan farqa u dhexeey muxuu yahay alxamdulilah hadda uleyska waa iga degay dhaabaa ma ogi uleyska ma qabo marka maxaa dareemaysa hadda hadda kadib fiyaawan la dareemaya mago wax ilaahay waa tatiis gooni waa qaliin noocan oo kale ah oo lacag la-aana horey ma lagu sameeyey maya hore ma maqlan manana arkan anaba intaa ma iga soo gaari lahayn haddii qaliin jiraan lahay hore la-aan ogaa lahay intaan burada ma igu yaalayn toban sana igu yaala laakiin hadda waxay qaliin la-aana loo dhahay yaan kasoo maqlay idaacadda iyo ani walaalaha hoogooda aan ogaaday saasaa ka imaaday qaliinkan iyo dadka kuu fuliyan iyo wilaayada iyo hawshan kuu qabtay maxaad leedahay axsantu jisaka allahu abaal weynayo uu leeyahay markaan aan soo dhaweeyo bukaanka xiga ugu horeen kusoo dhawo warbaahinta islaamiga alfurqaan adigoo magaca ku bilaabaya adaawa cumar kuunyo barow bal ka waran kuunyo barow halka ka joogtaa isbitaalka weyn ka waran isbitaalka muxuu kuu qabtay si fiican waa lii soo dhaweeyey dhaweys ka bacdi buraa igu taallay oo shan iyo toban sano ah alxamdulilah waa laygu qalay hadda waa jiifaa caafimaad baan dareemayaa haddii alla cidmo marka walaalahey oo igu dambeeya oo buro ugu taallo inaa gurmudkaan si deg deg ku imaadaan aa la rabaa waa gartay in kunyibarow dadkii qalin loogu sameynayo sidee kugu soo gaaray macnaa sidee ku maqashay idaacaddaan ka maqlay alfulqaan waa gartay burudan intee culeyska kuu haysay shan iyo toban sana igu socotay haddeertaan maxaad dareemaysaa marka hadda caafimaad fudeed aa isoo galay marka qaliinka wax lacaga ma laga qaado mise lacag la-aan maya lacag la-aan waayo wax lacag lii weydiye ma jiro marka ilaah ayadna khayr ha siiyo waa tahay dhegeystayaal waxaan ku suganahay isbitaalka weyn ee deegaanka kunyibaro oo wilaayada islaamiga shabeellaha hoose ugu horeyn isbitaalka markaan tegay waxaa ugu soo dhaweeyey agaasimaha guud isbitaalka kunyibaro agaasimaha marka hore kusoo dhawo warbaahinta islaamiga alfurqaan waa ku dhow walaal salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan kaaga mahad celinaya runtii waraysigaaga agaasima isbitaalka waayadii dambe waxa uu iclaaminayay ogeysiis oo ah qaliin waxaa liisha isbitaal ku yimaaday dhakhtar cusub oo qaabilsan dhanka qaliinka bal ka waran ogeysiisaas iyo bulshada siday kaga faa'iidaysteen bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacala aalihi wasaxbi wasalem mashruucan hadda isbitaalka guud ee kunyabrow mashruucan cusub waa mashruuc qaliin ah oo qaliinkaas oo lacag la-aan ah ama bilaash ah saad u taqaanid ama without money ah operation waqtiga uu bilowday cilaanka waa la geliyey wuxuu bilowday shantii bishii kow tobnaad kun afar boqol afartan iyo lixdii oo dhiganta saddexdii bishii shanaad laba kun iyo labaatan iyo shan wuxuuna soconayaa qaliinkan lacag la-aanta ah muddo soddon maalmood ah wuxuu ku egyahay soddonka bisha kow iyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo lix oo u dhiganta labada bishii lixaad laba kun iyo labaatan iyo shan soddonkaas maalmood ayuu soconayaa marka hawshaas ayaa hadda maaragtay ka jirta cusub mashruucaas cusub ayaa ka jira isbitaal guud ee kunyibarow waa gartay ogeysiiska ka bacdi dadka isbitaalka imaaday tir ahaan meeqa gaarayaan ilaa hadda waxaa noo timid muddadaas dhowrka beriya hadda muddo isbuuca weeye oo isbuuc ka yara waxaa noo timid laba bukaan labadaas bukaan isku meel ay ka yimaadeen oo meesha la yidhaha deegaankan hawaay bay ka yimaadeen mid waxaa lagu sameeyey qaliin toddobadii bishii koo tobnaad kun afar boqol afartan iyo lixda ayaa lagu sameeyey qaliin oo buro ah oo buradaas oo buro adag ah waxaana laga soo saaray buro oo maaragtay miisaankeedu uu yahay shan boqoloo garaam ama nuskiilo hadba saa u taqaanid qaliinka labaadna wuxuu dhacay habeenkii ku xigay oo siddeedii bishii kow tobnaad kun afar boqol afartan iyo lixda jiriyada ah oo u dhiganta lixdii bishii shanaad laba kun labaatan iyo shanta oo miilaadiga ah ninkaasna waxaa laga qalay buro buradaas oo nooceedu yahay loo yaqaano buro biyood marka qaliinadaasna waa lagu guulaystay dadkiina caafimaadkooda hadda wuu fiican yahay isbitaalkana lagu daaweynayo daaweyn caadi iyo qalajiya ah u socda insha allahu waa dadkaana aad bayna ugu faraxsan yihiin waa kaa mar haddii dadkaas qalin lagu sameeyey ma jiraa bulshooyin gobolka ah ama deegaano kale ama gobol kale idinka soo baxay dad badan oo maaragtay oo maaragtay aniga ila soo xiriiray ama dad kale la soo xiriiray aa jira allah mustacaan oo gobolkan shabeelle haas noqdaan ama goboladan dariska la ah gobolka ha noqdaan qaarkoodna ay jidka kusoo jiraan qaarna ay noo sheegeen rabitaankooda inuu halkaan soo yahay marka way jiraan dad maaragtay usoo socda halkaan oo arrintaas iclaankaas markuu gaaray iclaanka dadna idaacad buu ku gaaray iclaamkan afurqaan ay gaarsiisay dadna dadka ehelkooda iyo qaraabadooda halkan jooga ama saaxiibadooda asxaabtooda halkan joogta telefoon ugu sheegaan ha noqdaan saasaa dadka akhbaarta ku gaartay wayna jiraan dad soo socda iyo dadna loo sheegay intaba way jiraan dhakhtarku burada keliya uu qaliin ku sameynaya mise waa guud ahaan qaliin guud waay qaliin guud wey qaliinka marka la yidhaahda isbitaalka hore muu qaban jiray shaqadan
qaliimo waa jireen waa isbitaalku qaliimo waa qaban jiray oo maarata dhakhaatiir maarata doctor maslax oo kale qaliimo waa samayn jiray ma fahmino ilmaha la qalo iyo burooyinka iyo qalimo badan wuu samayn jiray waxaa kaloo imaan jiray dhakhtar indho maarata indhaha ah oo daween iyo qalin ba isugu jira oo indhaha fiiqi jiray ama qali jiray dhakhtar indhaha sida maarata ala socotaan ama iclaanka laga sheegi jiray ama dad badan oo macnaha maaragtay wax weyn isaga gartay ay jiraan oo intaas qaliinadaas waa horey waa loo samayn jiray agaasima bal ka warna isbitaalka guud howsha ka socota isbitaalkan hawsha ka socota maaragtay waa hawl aada u weyn oo aada maaragtay u baaxad badan waayo hawl maaragtay oo lasoo koobi kara maaha oo qaybaha badan oo isbitaalka way aad bay u shaqeeyaan marka wax lasoo koobi kara maaha shaqadiisa aad bay u badan tahay shaqadu waa jaam waa jaam aad bay u badan tahay deegaankan maaragtay kuyumborow iyo nawaaxigeedana waa looga yimaadaa guud ahaan gobolkan iyo gobolo kaleba xataa isbitaalkan waa looga yimaadaa marka shaqada isbitaalka waa shaqo aada u weyn oo maaragtay aada u badan dadka la qaabilayana maaragtay aad bay u badan yihiin marka shaqo weyn oo maaragtay aan soo koobi karnaa maaragtay isbitaalkan ka socda waa gartay agaasime tan iyo dib u dhiskiisa isbitaalka ma jiraa waxyaabo lagu soo kordhiyay isbitaalka isbitaalkan markii la dhismahan weyn la dhisay ee maaragtay hadda wuxuu u dhalayna inuu dhisan yahay hal sano muddo hal sano waaye muddada hal sano wax badan lagu soo kordhiyey hadday shaabarad ahaan lahayd hadday dhakhaatiir ahaan lahayd haddii qeybtan umilsada iyo maaragtay ahaan lahayd emergency hadday ahaan lahayd hataa qalab cusub iyo maaragtay kombiyuutaro allah mustacaan shee baarada qoloba cusub baa la keenay marka shaqo ayna aad badan oo qaybaha kala duwan ee maaragtay maxaa ahaa isbitaalka baa jira oo cusub oo shaqooyin cusub ah dhakhaatiir cusub ma fahmino marka waxyaaba badan aa jira howlo badan baa ka cusub ama isbitaalkan waa gartay haddaatan isbitaalka waxa uu wadaa howlo qaliin ah bal ka waran bulshooyinka idin dhegeysanaya haddaad tihiin maamulka isbitaalka kuhebrow maxaad ugu baaqaysaan dadka waxaan ugu baaqaynaa fursaddan waa fursad gaaban waa fursad muhiim ah waa fursad qaali ah waa macnaha fursad maaragtay loo baahan yahay dadka maaragtay kunyaborow jooga ama nawaaxigeeda ama meelaha fofog loo baahan yahay inay ka faa'idaystaan marka waxaan ku adkayn lahaa dadka inay fursaddan ka faa'idaystaan waa qaliin waa wax fursad muddo gaaban oo qaliin ah marka waana lacag la-aan marka marka waa fursad qaali ah marka dadka waxaan dhihi lahaa fursaddan ha ka faa'iidaysto anaga dad badanaa naloo sheegay oo qaliin u baahan mustacaan marka waxaan ognahay marka dadkaas inay u baahan yihiin qaliinkaas marka waxaan ku adkayn lahayn dadka waarag dadka maaragtay qaraabadooda magaalada degan iyo ehladooda iyo asxaabtoodaba inay dadkaas u gudbiyaan oo yidhahdaan qabiilkan inuu qaliinkan qaliin lacag la-aan yahay dadkaas marka ay u sheegaan inay ka faa'idaystaan ani saasaan marka kula dardaarmi lahaa dadka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaystayaal weli maqlaysaan markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka caawa waxa uu doctor maslax uga hadlayaa xulbada
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد إن شاء الله تعالى حلقتنا عاو waxaan ku qaadan doonaa geedka xulbada loo yaqaano ama afka qalaad loo yaqaano fenugreek xulbo waa geed faa'iido badan u leh caafimaadka jirka bani'aadamka xulbada waxaa ku jira faytamiino badan iyo macdin badan kuwaas oo u leh jirka bani'aadamka faa'iidooyin fara badan cuduro badanna daawo ah faytamiinada ku jira xulbada waxaa ka mid ah faytamin b n faytamin b two faytamin b c macadinta ku jirta waxaa ka mid ah iron magnesium phoshoros potassium zinc cober manganes ee runtii macadin fara badan iyo vitamiino badan ayaa ku jira marka waxaan halkan ku ogaan doonaa faa'iidooyinka caafimaad ay u leedahay xulbada jirka bani'aadamka qodobka koowaad caafimaadka caloosha ayay aad ugu fiican tahay waxay ka caawisaa dadka dheefshiidka caloosha ayay jilcisaa waxay ka hortagtaa calool istaagga maadooyinka ku jira awoodo faybar tiro badan ayaa ku jirta saas daraaddeed marka aad iyo aad ay caloosha ugu fiican tahay qodobka labaad xulbada waxay u fiican tahay hooyooyinka nuujiya waxay kordhisaa caanaha hooyada naaska sababtoo ah nafaqooyin badan ayaa ku jira faytamiino iyo macdin badan ayaa ku jirta saas daraaddeed marka hooyada nuujinaysa waxay ka helaysaa caano fara badan ilmaheeda inay ka helaan saddex waxay daaweysaa infekshanada kala duwan ee kaadimareenka ku dhaca sida dhabar xanuunka keliya xanuunka kaadihaysta oo dadka xanuunta iyo wixii la mid ah qodobka afaraad shaqada maskaxda waxay hoojisaa shaqada neerfaha iyo maskaxda iyadoo ay ku jiraan xaddi badan oo vitamin b complex ah ama b group vitaminska kuwaasoo ku shaqo leh neerfayaasha maskaxda bani aadamka qodobka shanaad dhiigyarida ayay u fiican tahay waxay ka hortagtaa dadka dhiigyarida sababtoo ah waxaa ku jira iron ama bir badan ayaa ku jirta sidaas daraaddeed marka dadka dhiiggooda aadku u yaryahay h b gooda aadku u yaryahay way u fiican tahay insha allahu tacaala lix sonkorowga waxay ka caawisaa dadka sonkorowga qaba xakamaynta heerka sonkorta dhiigga sababtoo ah waxay yaraysaa xawaaraha sonkorta dhiigga ay ku gelayso jirka bani aadamka iyadoo islamarkaasna dheelitirta isku dheelitirta sidaas daraaddeed marka xulbada waxay u fiican tahay dadka sonkorta ama macaanka qaba toddobo caafimaadka wadnaha ayay aad ugu fiican tahay waxay yaraysaa halista cudurrada wadnaha ku dhaca sida strooga kolestroolka iyo dhiigkarka intaba ayay yaraysaa qodobka sideedaad waxay kor u qaadaa bilicda maqaarka waxay nadiifisaa dhiigga taas oo kor u qaadaa bilicda maqaarka iyo infekshanada iyo xaaraha maqaarka madmadowga ayay ka saartaa qodobka sagaalaad waxay u fiican tahay caburka iyo sanxiranka hargabka durayga iyo waxyaalaha la midka ah waxay la dagaalantaa caabowga waxayna nadiifisaa gudaha dulalka neefmareenka qaybta kore ee loo yaqaano upper respiratory tract infection infekshanada ku dhaca neefmareenka qaybta kore ayay aad ugu fiican tahay qodobka tobnaad waxay hormarisaa dheefshiidka xulbada waxaan soo sheegnay inay u fiican tahay caloosha caafimaad ahaan marka daraasaad la sameeyey waxaa lagu ogaaday xulbada inay u fiican tahay qaybta alimentary kanalka la yidhaahdo laga bilaabo afka calooshaas ayay aad ugu fiican tahay waxay ka hortagtaa cudurada ku dhaca caloosha laga bilaabo ilaa mindhicrada hadday ahaan lahayd baabasiirka gaas calooleedka infekshanada ku dhaca mindhicrada caabowga mandheerada ku dhaca qabsinka ayay u fiican tahay dhammaan qodobka koo iyo tobnaad waxay kor u qaadaa hormoonka ragga loo yaqaano testostronka hormoonkan ragga wuxuu ka caawiyaa waxyaalo badan xagga raganimada quruxda jirka baniaadamka tinta dhiska jirka baniaadamka iyo murqaha ayay aad iyo aad uga caawisaa marka haddii isticmaalaan ragga marka intaasoo faa'iidaha ayay ka helaan khaasatan hormoonkaas testestroonka loo yaqaano ayay kor u qaadaa qodobka laba iyo tobnaad waxay fududaysaa wareegga dowrada haweenka ama xilliga xanuunka ay ku qabanayso dowrada ama xilliga dhiigga uu joogo ayay aad iyo aad ugu fiicantah iyadoo yaraysa xanuunka oo wareegan maskaha uu ka qabto iyadoo markaasi haddana ka qaada fahmadarida iyo raaxadarida ay dareemayaan xilliga caadada ay u joogto qodobka saddex tobnaad waxaa ku jira maadooyinka antioxidantska loo yaqaano antioxidants waxaa loo yaqaano infekshanada soo weerara jirka bani aadamka hadday ahaan lahay caabugyo infection bacteria virus dhammaan waan soo sheegnay caabugyadaas ayay ka hortagtaa qodobka ugu dambeeya afariyo tobnaad waxay dhintaa miisaanka waxaan soo sheegnay inay ku jiraan maadooyin fara badan oo caloosha socsiiya saas daraaddeed marka dufta ku jirta iyo maadooyinka ku jira awgood xulbadu waxay u fiican tahay miisaanka dadka inay la dagaalanto dadka cayilan oo baruurta leh inay la dagaalanto miisaankooda ayay aad ugu fiican tahay sababta waxaan soo sheegnay inay ku jiraan xaddi badan oo faybar iyo dufan badan inay ku jirto saas daraaddeed marka dadka cayilan waxay ka caawisaa inay la dagaalanto baruurta iyo hilibka tirada badan oo jirka ka saaran inay ka yarayso haddaba isticmaalka ee xulbada xajmiga laga isticmaalayo iyo qadarka laga isticmaalayo waxaa loo isticmaali karaa in loo cabo sida shaaha oo kale biyo ayaa dabka saaranaysaa waxaadna ku daraysaa in yar oo xulbo ah kadibna miraha ayaad ka saaraysaa sida shaaha oo kale ayaad u isticmaali kartaa habka shiididda markaad shiidanayso xulbada waa in habeenkii aad la dhigtaa biyo si aad subaxdii u shiidato kadibna aad cabitaan uga samaysataa ama aad cuntada ugu darsataa waxaadna ku darsan kartaa cuntada sida canjeerada mashaariyada caanaha maraqa iyo cabitaanada intaba waad u isticmaali kartaa laba jeer ayaan la isticmaali karaa maalintii minqaado ayaa la isticmaali karaa ayaad shiidanaysaa fiiro gaar ah xulbada waxaa ka mamnuuc ah in la siiyo haweenka uurka leh sababtoo ah ilmaha uurka ku jira ayay maskaxda ka dhaawacdaa sokortana way ridaysaa haweenka uurkale way ka ridaysaa fooshan way soo dedejisaayo qofkii isticmaalo haweenka uurka leh waxay ku ridaysaa inuu nabar qabto islamarkaasna ay foolato ayay u keenaysaa isticmaalkeedana maalintii laba jeer ayaa la isticmaali karaa aad iyo aad ayaa u mahadsantihin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhow waxa waraysiiyada ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa mas-uul hore ayaa wuxuu sheegay in madaxda dowladda federaalka ay yihiin kuwo ay munaafaqadu dilootay oo aan ka shaqaynaynin danta ummadda soomaaliyeed diini maxamed diine oo waa hogaamiyihii hore ee wax loogu yeero ururada bulshada ee raydka islamarkaana taabacsan dowladda federaalka ayaa waxa uu ka hadlay fashilka siyaasiga ah ee haysta dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh wuxuu sheegay in siyaasiyiinta soomaalida kolka ay yihiin murashaxiinta ay dadka u sheegaan inay ka shaqayn doonaan wanaagga ummadda soomaaliyeed balse marka ay xilka qabtaanna ay la soo baxaan weji kale wuxuu sidoo kale tilmaamay in dowladda federaalka ay maanta ay ku fashilantay siyaasadda marka laga hadlayo heerka dhaq qaale ee ay ka dhammaan la-adahay dawarsiga dowladaha shisheeye waa kan diini dowladdii dhexdeeda inaysan wada shaqaynayn oo ma dowladihii maamul goboleedyada iyo dowladdii federaalka inaysan wada shaqaynayn shakiba kuma jiro inay dhaawac weyn keenayso oo welibana cabsidu ay tahay haddii gacmo shisheeye ay la kala saftaan inay kalifi karaan in maaragtay xarig yara isu haayo inuu inuu go'o marka meeshaas horta cabsi weynaa ka jirta kama mara inay maaragtay dowlado dana kale soomaaliya ay la kala safan yihiin wallaahi hadda ani waxaan isleeyahay soomaaliya lixdan iyo dhowr sano ayay dowlad tahay dhaqan soo jireen ahoo ninku markuu yimaado xilka maalinta uu mucaaradka yahay ama kursiga raadinayo waa nin aada u macaan oo aftahan u ah oo doodiisu ay macquul tahay maalinta kursiga u tago wuxuu noqonayaa magac kaloo la baxaya siyaasiga soomaaliyeed aragti casriga kuma shaqeeyo dhaqankii hore qadiimka ahay geel baadiyahoo lasoo dhacay camal yacni tusaalaha marka lasoo qaato analogiga hashi maandeeq ninba maalintiis ha maalo marka ninkii yimaadaba maalintiisuu maalaya yacni dowlad iyo logic dowladnimo iyo qarannimo iyo ummadnimo iyo soomaalinimo iyo islaamnimo iyo waxaasoo dhan maaragtay daaqadday ka baxaya innagu maynaan gaarin hoggaamiye soomaaliya oo dhan danteeda fiiriya oo horumarka jiilasha soo socda ka fakera soomaaliyana weli nasiib uma yeela hoggaamiye dadka isku dira isku dira isku jufeeya isku maaragtay isku yacni madaxa isu geliya yacni qayb iyo xukun ku dhaqma ilaa hadda nasiibkeenna muusan wanaagsanayn soomaaliya ilaa hadda waxay ku nooshahay tuugsi gacan horsi haddaadan midaysnayn ninkii aad xitaa gacan horsi gacanta u horsan jirtay oo kugu qoslay annagoo shidaalka aan haysanno aad aragta aan haysanno kalluunkaad aragta aan haysanno beerahaad aragta aan haysanno waxa khayraad soomaaliya yaalla dal oo adduunka yaalla la arkay ayaan hoggaamiye la'aan darteed dadkuna u baahan yahay una silicsan yahay siyaasadduna ay wejiga hadda ay leedaho yani soddon iyo shantii sanoo lasoo hadda aan lasoo u dambaysay falsafadda dabaqadda siyaasiga ah oo ay isticmaalayso tii baadiyaha oo dadka maaragtay geela iyo daaqsinka iyo ceelka biyaha iyo maaragtay gabayada maaragtay oo xafiiltanka iyo weli ma dhaafin weli mastuwahaasi joogtaa nin hadda social media inta la soo istaagaya dhahaya qofkii maaragtay dowladda ra'yigeeda ka soo horjeesta maaragtay baangad halmaqaro iyo halala dhaco macnaha marnaba kuma fekeraayo xitaa wuxuu uu taagan yahay inuu meedi yahay marnaba kama cabsanayo wax xitaa yacni ama dhib kaaga yimaadaa oo xilka lagaa qaadaa oo maaragtay adiga lagu xiraa oo dhib weyn kaa soo gaaraa yacni mas-uuliyadda waa noocaasoo mid dadkii uu la hadlay oo yidhi ha lasoo maaragtay baangadeeyo inuu weli sii hor taagan yahay yani waxay ku tusinaysaa cidda dalka hoggaanka ka ah siday u fakerayso waa waxna ragaadiyey horumarka noo diiday dadka ay dariiqyada daadsan yihiin baahi darteed cudur darteed cid wax u qabanaysa aan la arkin magaalada muqdisho waxaad arkaysaa toddobaatan jiro siddeetan jiro baahi darteed la oynaayo xoolihii canshuurtii yartahayd la qaadana bulud buruufa lagu gadanaa xafladaa lagu dhiganaa yacni kaanamaa inaysanba dadkan wax naxdin ah oo haba yaraateen naxariisa aysan qalbigooda ku jirin marka markaad fiiriso shacabka siduu u dhiban yahay nabadgelyo la'aanta haysata fakhriga haysta cudurka haysta waxbarasho la'aanta haysata nolol xumada haysata guryo la'aanta haysata yacni markaad madaxtooyada ka soo tagto shaqa- shacab aan ka yarayn boqolkuna waxay ku nool yihiin meel xeradii daraawiishta nolosha ay ku nool yihiin xitaa qof bini aadan oo xitaa ka naxaya oo madaxweyne sheeganaya ama wasiir sheeganaya ama xildhibaan sheeganaya uusan marnaba inta tago uusan soo arkayn dhan waxaa wax laga bedelo markaan waxaan dhihi lahaa war meesha hadda aan joogno meel qurux badan maahane tala taladan ka fiican hala keen
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal caawa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
دين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي